bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkacow oo kuwada ugu daro koran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo gebagabeeyey wadatashyada siyaasadeed ee ka qabsoomay magaalada baydhabo wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo xarga ka jira xarunta sheybaarka guud ee caafimaadka qaranka iyo dhismayaal kale oo cusub oo lagu soo kordhiyay wasaaradaasi boqolaal qoys oo ka faa'iidaystay qaybinta gargaar raashin ah oo maalintii labaad ay hay-adda sudma ka wado magaalada baydhabo iyo tuulooyinka ku xeeran siyaasiyiinta mucaaradka oo ku kulmay nairobi warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan ciidamada ilaalada gacaanka ee iiraan oo war cusub ah ka sheegay maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door korana markan waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda faranka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo gabagabeeyey wadatashiyo siyaasadeed iyo kulamo dib oo heshiisiineed oo uu la yeeshay mas-uuliyiinta hoggaanka dhaqanka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed kulamadan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta midnimada bulshada nabadeynta dardargelinta dowlad dhiska iyo horgelinta hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka kuwaas oo qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee dowladda federaalka soomaaliya ee lagu xaqiijinayo midnimo qaran xasilooni siyaasadeed iyo dowladnimo ku dhisan wadajir iyo ka qaybgal bulsho madaxweyneha ayaa kula dardaarmay hoggaanka siyaasadda odayaasha dhaqanka iyo bulshada koonfur galbeed in ay sii xoojiyaan wadajirka iskaashiga iyo isu tanaasulka siyaasadeed islamarkaana laga fogaado wax kasta oo keeni kara kala qaybsanaan bulsho si loo ilaaliyo xasiloonida deegaanada loona abuuro jebi ku habboon horumar iyo dowladnimo waarta kulamadani waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nur madoobe guddoomiye ku-xigeenka labaad mudane cabdulaahi cumar abshirow iyo mas-uuliyiin kale wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa xariga ka jira xarunta sheybaarka guud ee caafimaadka qaranka iyo dhismayaal kale oo cusub oo lagu soo kordhiyey wasaaraddaasi axmed cali ayaa muqdisho ka soo diray wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dhaktar cali xaaji aadan ayaa maanta xariga ka jaray xarunta sheybaarka guud ee caafimaadka qaranka iyo laba dhisme oo waaweyn oo cusub oo lasoo kordhiyey kuwa oo lagu talagalay in lagu xoojiyo howlaha shaqo ee wasaaradda wasiirka iyo mas-uuliyiinta kale ayaa kormeer ku sameeyey xarunta cusub ee sheybaarka qaranka oo loo dhisay si taya leh oo casriyeysan lagana soo qaaday level one lana gaarsiiyey level tree hadda wixii ka dambeeyana awood u yeelan doona in lagu baaro cuduradii horey dalka dibaddiisa lagu soo baari jiray eesumaha macadka caafimaadka qaranka dhaktar xuseen abubakar muxudiin ayaa guul ku tilmaamay inuu dalka yeeshay sheybaar qaran oo la isku hadleyn karo awoodna u leh inuu ka jawaabo xaaladaha deg dega ah maanta waxaa halkan u joognaa xarig jarkii dhismihii sheybaarka dhexe ee qaranka oo in muddo ah soo socday waxaa ahmiyad weyn noo ah ee munaasabaddan si gaara ay ugu xusan tahay in dalku maanta uu yeeshay sheebaar dhexe ee awood u leh inuu ka jawaabo xaaladaha deg dega ee aalaba dalkeena uu la daalaadhacayo sidoo kalena noqda meel lagu go'aamiyo dhammaan cilmi baarisyada caafimaadka ee dalka laga qabanayo iyo kuwa hadda socda intaba sheebaarka ahmiyaddaas iyo kuwo kaloo aan lagu soo koobi karin oo intaa ka sii ballaaran ayuu leeyahay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dhaktar guuleed cabdi jaliil ayaa xusay inay farxad u tahay in maalintiisii ugu dambeysay ee wasaaradda uu ku soo gabagabeeyey guul taariikhiya oo ah daafurka sheybaarka dhexe ee qaranka oo aada loo casriyeeyey maanta waa maalin ka mida maalmihii maaragtay aan hore u sheegi jirna oo ah maalin farxadeed oo sanadkii aan ugu magac darnay sanadkii waxqabadka inaan maalintii ugu dambeysay xafiiska anigoo ah agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka inaan qayb kala naqdo tiimka dabaaldegga qayb ka mida guulihii aan rajaynayna oo ahayd in dib u qaabayn iyo dib u dhis lagu sameeyo in badan oo ka mid a kaabayaasha caafimaadka dalka inaan maanta halkaan u joogno inaan u dabaaldegno furitaanka xaruntii dhexe wasaaradda oo dib loo casriyeeyey iyo halkii lagu shaqay lahaa si la mid ah in aan maanta u dabaaldegayno furitaanka sheybaarka dhexe qaranka oo la casriyeeyey oo la gaarsiiyey level level tree ah oo maaragta ka jawaabi karo ama baaritaano ku samay karo xaaladaha iyo cudurrada faafa iyo kuwa maaragtay u baahan in maaragtay baaritaan daqiiqa lagu sameeyo marka waxay ka mid tahay guulo la taabo karo muddooyinkii aan maaragtay halkan ka shaqaynayna laga shaqeeyey wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dr cali xaaji aadan ayaa tilmaamay in shaqada sheybaarka qaranka la balaariyey wixii maanta ka dambeeyana cudurada faafa iyo kuwa aan faafin ee dalka dibadiisa lagu soo baari jiray in hadda kadib lagu baari doono xarunta dhexe ee sheybaarka qaranka taas oo ah guul weyn oo usoo hoyatay soomaaliya waxaa farxad noo ah inaan soo gaarnay gunaanadkii dhismaha sheybaarka qaranka oo si tayo leh oo casriyaysan loo dhisay iyadoo laga soo qaaday level one uu ahaan jiray haddana lasoo gaarsiiyey level three xagga la rabo in la ballaariyo awoodda cudurrada uu baari karo iyo tayada qalabka yaallo iyo intaba la ballaariyey guul weyn ayay u tahay soomaaliya oo dhan iyo systemka caafimaadka si gaar ah waxaa shaybaarka u suuragali doonto xarigjarkan maanta kadib in cudurro aan horey loo baari jirin dalka oo dibadda lagu soo baari jiray in halkan lagu baaro ayaa suuragali doonto xaqiijintooda cudurro markii laga shakeey xaqiijintooda dibadda loo qaadi jiray ayaa halkan lagu baari doonaa wixii hadda ka dambeeya waa guul weyn oo noo soo hooyatay horumarka sectorka caafimaadka uu ku tallaabsanaya waa mid isdaba joog ah sanadahaani wax badan ayaan soo kordhinay waxaan rajaynayna insha allahu tacaala in halkaas aan ka sii qaadno waxaa kaloo maanta aan soo kale soo xarig jarnay laba dhisme oo lagu soo kordhiyey xafiisyada wasaaradda caafimaadka oo markii hore xafiisyada ay ciriiri ku ahaayeen laba dhismo oo waaweyn ayaa lagu soo kordhiyey oo lagu ballaariyey xafiisyada wasaaradda caafimaadka si shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda xafiisyo ay ku shaqeeyaan ay u helaan ayadana waa guul
boqolaal qoysa ayaa ka faa'iidaystay qaybinta gargaar raashin ah oo maalintii labaad ay hay-adda sodma ka wado magaalada baydhabo iyo tuulooyinka ku xiran abdullaahi axmed ayaa faahfaahinaya in ka badan shan boqol oo qoys oo isugu jira danyar iyo dad naafa ayaa ka faa'iidaystay deeq gargaar raashin ah deeqdaasi oo hay-adda maaraynta masiibooyinka ay ka qaybisay magaalada baydhabo iyo tuulooyinka hoos yimaada waa maalintii labaad oo ay hay-adda sodmaa ka wada magaalada baydhabo iyo deegaanada ku xidhan qaybinta deeq gargaar raashin ah taasi oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo kuwa kale ee nugul guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka ee maamul goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi ganey ayaa ka hadlay qaybinta gargaarkan
gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka sadma iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada guud ahaan membersinka salaamay salaanta islaamka gudoomiya soo dhowow dad barakacyaale tiro badan deegaanadan dhibaato ka jirto oon iyo dhibaato ka jirta oo waxaa jira dhibaatooyin badan oo aan aan indhaha laga qarsan karin barakac badan oo magaalada ka dhacay oo hadda dad dibkii loo soo celinayo magaaladii oo ka shaqaynaya maamulkii degmadii iyo wasaaraddii gargaarka inay waxaan dhahaynaa baaq u direynaa in dadka tabaarisan dhibaato ku jirta oo tuulooyinka dib magaalada u soo noqdaan magaalada nabadgeliyi waayo waa laga shaqeeyey dowladda federaalka u diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa iyo wasiirihiisa dhan ayaama waxay ku sugan yihin magaalada baydhabo sidii gargaarka iyo amniga looga shaqayn lahaa guud ahaan koonfur galbeed marka waxaan rajaynayna insha allah dadka shacabka nabad iyo barwaaqo inay waxood ku qaataan dadka dhibaataysan dib u soo noqdaan insha allah waxaan rajaynaynaa gudoomiya waxaan rajaynaya intaan kuma filna reer koonfur galbeed shalay iyo maanta wax la bixiyey intaan kuma filna hal milyan iyo bara ku nool magaaladan dad tiro badanaan ku nool insha allah waxaan rajaynaynaa in aadna dib u noqotid deegaanadan oon iyo waxaa ka jira iyo iyo beerihii oo weli sidii la rabay aan sanadadan roobka uu di'in dhibaato badan ka jirto barakac badan tuulooyinka ka jiraan magaalada gudaheeda saas oo kale marka waxaan rajaynaya insha allah madaxda qaranka ugu horeeya hay-adda maaraynta masiibooyinka sadma waxaan rajaynayna inay wax badan soo gaarsiin doonaan isbuucida soo socdan insha allah gargaarka ay soo gaari doonto wasaaradda gargaarka iyo tiimka degmadana ka shaqeynaa sidii dadkan loo gaarsiina insha allah gudoomiya hadalka muhiimada adaas kale soo dhawo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kaasa noo soo saa'idiyo dadkaana qacna ilaahay bisa ayaa ayaa deeqi karto laakiin waxaan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan runtii rabaa inaan u sheego dadka siyaasadaha iyo iyo doorashooyinka dowlad goboleedka u tartami doonow dadka aad rabtaan inaad maamushaan waa dadkan haddaad buuq aad gelisaan oo aad idinku wax isu qabsataane dadkaana ay ku dhibaatoodaan mas-uuliyaddaasi min amaama allahina waa ka qaadaysaan min amaama dadka hortiisana waa ka qaadaysaan marka waxaa la rabaa in si degan doorashooyin dowlad goboleed kulli dhammaan annaga haddaan nahay hay-addii maaraynta masiibooyinka sodma waxaan idinla garab taagannahay garabkiinaan nahay wax allaale wixii culeys hoo yimaada inaan idinla qaadno culeysku aadu u fara badan yahay waxaan marka rajaynaynaa insha allahu tacaala in ilaahay dhibkana loo qabto annagana diyaaruna haddii ilahay yidhahdo aadaa u mahadsantihin qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay deeqdan gargaarka raashinka ah ayaa ka mahad celiyey adna sabna raashingana siidi uno umbaahanaynana siidi eeda anka mahadsigna iyagoo masaakintina taageersanta iyo anka mahadsigna ilaahay imahadle maalmeeda maay asar iyo hiraa hiraabanga karsadaan maalanga karsadaan ashii gura i qadik weeldhadaan un iyagoo baahidorongana haayta ilaahay mahadis ilaahay mahadis ilaa ka helanay hay-adma sahadmad mahadiya ka helan ilaahay mahadisa ka helanay soodma eed iyada aan ka mahadsanto dadkii oo lamada beri shaqaaqooyinka ilaahay ku badbaadiyey laakiin ka qahan oo geedka walbadan hay-adda wasiirooyinka ee qaranka ee aan ka tiri gadhi eed iyada aan ku mahadsanto walbadana maybwa iyada aan ku mahadiyaan unun iyada wali haniin deeri hay-adda ku mahadsanto bismillahi raxmaan raxiim hay-adda sodma waa ku mahadsan tahay wakhtigaan u baahnay inayna soo gaarsiisay kheyr allaha siiyo axsan jisaakallah sida markasta inuu masaakiinta u garab taagan tahay waa ku mahadsan tahay omiye maxamuud iyo hay-adiisana waxaan leenahay jir oo joog bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay mahad iskuleh hay-adda sodma gargaarkina seedii eedaan ka mahadsanta wakhti oo abaar ee lambame inta ku bahasliyaha ka aadi wakhtigana seedii eeda aan ka mahadsanta siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku kulmay nairobi maslaxa abuukar ayaa faahfaahinaya xubnaha hoggaanka golaha mustaqbalka soomaaliya ayaa la filayaa kulan aad u ballaaran inay ku yeelan doonaan magaalada tan nairobi maanta kulankan ayaana looga arrinsanayaa xaaladda siyaasadeed ee waddanka iyo halka xilligan ay taagan tahay xaaladda oo ay go'aan rasmi a ka soo saari doonaan golaha mustaqbalka soomaaliya iyo inta kale ee mucaaradka ah ee madallada kale iyo xisbiyada kale ku midoobay ayaa ku dheggan weli dastuurkii laba kun iyo labaiyo toban una arka inuu yahay kan sharciga ah ee waddanka looga dhaqmi karo waxayna u arkaan afar iyo tobanka bishan abriil inay ku eg tahay sharciyan dastuurkii laba kun labaiyo toban marka dib loo eego baarlamaanka federaalk soomaaliya muddaxileedkiisa muddaxileedka madaxweynaha jamhuuriyaddana uu ku eg yahay shan iyo tobanka mey labada kun iyo lix iyo labaatanka waxyaabaha kulankan laga filan karo in ay ka soo saaraan golaha mustaqbalka soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah in mar kale ay caddayn doonaan mowqifkooda ku saabsan dastuurka doorashooyinka iyo muddaxileedka hay-adaha dowladda federaalkaha ee soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa dhowaan markii dastuurka ay baarlamaanka meel mariyeen wuxuu ku dhawaaqay in muddaxileedka hay-adaha dowladda shan sano uu yahay sanad dheeraad ahna uu dastuurkan cusub u damaanad qaadayo arrintaasi oo durbadiiba ay ka falceliyeen mucaaradka ayna tilmaameen in sharci darro ay tahay sidoo kale mucaaradka ayaa la filayaa in war rasmi ay ka soo saari doonaan isbeddelka ka dhacay koonfur galbeed oo qaarkood horay ay ugu tilmaameen in awood ciidan loo adeegsaday cabdulcasiis lafta gareen oo sharci lagu doortay doorashadiisiina inta badan mucaaradka ay soo dhoweeyeen waxaa la fili doonaa sidoo kale in war ay ka soo saaraan cabsida ay muujinayaan hogaamiyaasha qaar ee maamul goboleedyada sida jubbaland iyo puntland oo iyaguna in lasoo weeraro walaac badan ka muujinaya marka loo fiiriyo khudbad shalay uu jeediyey madaxweyne saciid cabdulaahi dani oo uu ciidankiisa ugu baaqay inay heegan noqdaan dagaal xaqna ah ay geli doonaan haddii weerar lagu soo qaado xubnahan mucaaradka ah ee nairobi isku arkaya ee golaha mustaqbalka soomaaliya ayaa ah xubno dad badan ay u arkaan in kaarar siyaasadeed oo horay loo soo isticmaalay ay rabaan inay dib u isticmaalaan halka dad kale oo aad ula dhacsan hanaankooda siyaasaddana ay leeyihiin dhaba sax ayaad ku socotaan waana xaq in aad ka hor timaadaan tallaabo kasta oo shuruucda waddanka waafaqsaneen oo ay ku dhaqaaqayaan madaxda hadda talada joogta soomaaliya ayaa ku jirta xaalad aad u adag malaayiin qof ayaa gaajo wajahaya daruufo adag ayay dadku la daalaadhacayaan laakiin siyaasiyiintu waxay isku haystaan kuraas malaayiin doolar ayaa lagu bixinayaa kuraas iyo doorashooyin iyadoo dadkii loo adeegi lahaa ee la mateli lahaa xaalad gaajo ah ay u lecanayaan halkaad naga dhegaysanaysaana waa reedi u jira markana warka caalamka saacada kadib markii lagu dhawaaqay xabad joojin laba toddobaad ah oo lagu hakinayo dagaalkii ka ognaa bariga dhexe ee ka dhankaha iiraana ayuu madaxweyne trump sheegay in tehraan ay joojin doonto tayeenta yuraniumka xogaayaha difaaca ee maraykanka beti hegsi ayaa ku celiyey hadalkaasi isagoo xusay in iiraan ay tahay inay wareejiso yuraniumka la hudmiyo ama uu maraykanku ka qaadan doono maraykanka iyo israa'iil ayaa u muuqda inay hakiyeen weeraradii ay ku hayeen iiraan inta ay xabad joojintu socoto madaxweynaha iiraan mas-uud bashishkaan ayaa xaqiijiyey in dalkiisa uu ka qaybgeli doono wadahadal lala gelayo maraykanka oo ka dhici doono dalka bakistan hase yeeshee ciidanka ilaalka caanka ayaa sheegay inaysan wax kalsooni ah ku qabin ballanqaatida maraykanka islamarkaana keebka qoriga faraha ay kusii haynayaan dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawina soo gaaray waa naga intaa cidduu warkay seegana waxay dib ugu daalacan karaan bartaan facebook kulana radow johar sidaas iyo nabadgelyo